runtii cavano waxa wuxuu ahaa waa qof kasoo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo wuxuu muddo labiyo toban sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda washington d c ayuu judge ka ahaa marka waa qof runtii aada loo yaqaano ilaa iyo saddex boqol oo opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro marka waa qof la yaqaano intaa ka hor laakiin wuxuu lafteeda lasoo shaqeeyey madaxweynihii republicanka ee ugu dambeeyey oo george bush buu xilligiisi lafteeda muddo yar la shaqeeyay marka waxyaabaha maanta la isku haystay ee taagan tahay waxa weeye documentiyo badan oo ku saabsan xilligii uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ayaanan senadka qaybta democratka aysan helin taasoo runtii ku keentay dood ay leeyihiin ma aanan helin full pictureka qofkaan fikirkiisa o dhan inaan helo si aan markaa su-aala rasmi u weydiin karno marka taasaad moodaa maanta debateka ugu badan uu yahay laakiin marka la eego big pictureka weyn ee ninkaanay uu judge cavano uu ka yeelanayo maxkamadda marka la eego waxa weeye maxkamadda u sarreysa sagaal xubnood bay ka kooban tahay xilligan xaadirka ah sideed baa joogta waa afar lagu tilmaamo inay liberal yihiin iyo afar lagu tilmaamo inay yihiin conservative marka qofka uu bedelayo isagoo kale markuu yimaado qofkii sagaalaad buu noqonaya marka dhinaca conservativeka markuu shaneeyo balansiga kortiga o dhan buu bedelaya arrintaasoo dimuqraadka ay runtii aada oga dagaalamayaan bedeli doontana maxaan ku irahda balansiga korti muddo dheer oo soo socda because sababto ninkan nin dhalinyaro ah lagu tilmaami karaa marka maxkamadda loo eego wuxuu jiraa konton iyo saddex sano waxaa laga yaaba maadaama shaqadan oo kale ay tahay shaqa life oo qofku inuu de wax weyn dhiba ku yimaado ama dhimasho ku yimaado maanan laga qaadaynin xilka inuu inta uu nool yahay uu fadcin doono taasoo marka saameyn ku yeelan doonto dacwadaha soo socda ee mustaqbalka hor imaan doona maxkamadda ninka uu bedelayo soo laftirkiisa ma ahayn nin dhinaca midigta jira
waa run wey waa waana su-aal fiican runtii waa qofka uu bedelayo judge kennedy wuxuu ahaa xubin uu xilliga reagan la doortay oo dhinaca midig jiray balse jajyadu inta badan laguma qiyaasi karo meesha ay noqon doonaan beryahan dambe un baa lasii ogaanayaa mar marka dambe maadaama aada loo tasliidinayo oo loo eegayo jaj haddii opinionoodii iyo shaqaday soo qabanayeen laakiin isagaba midig buu ahaa lakiin marka dambe wuxuu noqday qof swing votka dadka la dad qof dhexdhexaada buu noqday oo ma uusan ahayn qof runtii meel gaara lagu og yahay ama uu yahay more conservative yahay ama maaragtay midig iyo bidix midna laguma ogeyn wuxuu ahaa qof dhexdhexaada qofkaasayto oo dhexdhexaadka ah hadda markuu bedelo qof aada midig u jiro arrintaa lafteed waxyaaba hadda laga dagaalamaya u badantay sababtoo jajkii ka horreeyay runtii wuxuu ahaa jaj labada dhinacba ay aada u qiimeeyaan oo dhexdhexaada ayuu ahaa dimuqraadigu waxay codsadeen in dib loo dhigo dhegeysiga ansixinta cavano waana laga diiday maxaa xigaya marka
so waxa weeye sababta loo leeyahay mar walba runtii electionadu consequences bay leeyihiin gaar ahaan doorashada madaxweynuhu mar walba waxa weye waa muhiim bay ka tahay waddankan maadaama uu yahay qofka isaga awoodda uleh inuu soo bandhigo qofka uu doonayo inay maxkamadda sare maxkamadda guud inuu qofku judge ka noqdo waxaa kaloo weliba dheer sanadka xilligan xaadirka ah waxay gacanta ugu jiraan republicanka ama jamhuuriga gacanta ugu jirtaa marka demoqraatku minority bay kamid yihiin marka hadda guddiga judiciaryga guddiga garsoorka ee arrintan eegayo maadaama ay controlkaada haystaan jamhuurigu wax badan oo runtii ay ka qaban karaan demoqraatku ma jiraan waxaan ka ahayn inay waktigooda isticmaalan ay dib u yar dhigaan marka inkastoo isku dayan saaka dagaal adag ay muujiyaan oo waxyaaba dee macquula ay la yimaadeen oo ah inay xalay oo habeennimo afartan iyo laba kun oo documento isoo ku saabsan loo soo bandhigay aysan fursad u helin xataa inay wada eegaan balse haddana ma ma hor istaagi karaan nidaamka dacwaddu hadda ay ku socoto sababto majoritygu mar walba waa muhiim inay doorashada twenty eighteen hantay isbedelaan iyagu la wareegaan awoodda iyo majorityga inay la wareegaan mooyaane runtii wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiraan dacwadduna dhegeysiguna wuu soconaya si marka uu xaakim cavano xilka ula wareego oo uu u fadhiisto maxkamadda sare maxaa u harsan oo hanaanka la marsiiyo xaakinada maxkamadda sare ah
hadda waxa socda waa waa dhegeysiga ugu horeeyay oo ay dhegeysanayaan oo ay su-aalo weydiinayaan oo la baranayo guddiga garsoorka ee sanadka weeye iyagoo awooda sanadkuna sideedaba ay tahay inay madaxweynaha marka uu soo bandhigo iyagana consent ka bixeen sababto iyaga haddaynan ku waafaqin qofku maxkamad ma tegi karo marka jaranjarooyinka ay qofka garsoorka ku noqday kamid tahay madaxweynuhu soo bandhigo sanadkuna ay ay ku raacaan advice ka bixiyaan ay ku heshiiyaan inta badan ay ay ku waafaqaan marka qaybtii bay kamid tahay hadda markuu kasoo baxo wiigan ilaa iyo laga bilaabo wiigan dabay intuu ka dhamaanayo ilaa jimcaha iyo weliba laga helo wiiga dambe gaaro guddigan baa haysan doona guddigan markuu ka gudbana waxaa loo bandhigi doonaa floorka sanadka oo dhan ayaa loo bandhigi doonaa marka konton iyo kow cod haddii uu helo waxay ka dhigan tahay markaasi u gudbayaa inuu garsoor ka noqdo maxkamadda